Doodan oo intooda badan lagu falanqeynayay arrimaha la xiriira qodobbada dastuurka ee qabiil-qoraalka ee dalka waxaa ka soo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya dhiggiisa Koonfur Galbeed Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Dastuurka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Dastuurka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Gudoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Dastuurka iyo xubno kale ugu horeyn waxaa afkaaro kala duwan kusoo bandhigay halka ay dooda ka socotay qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay oo isugu jira rag iyo haween
wali shalaytu ku hadal qodobka sagaalaad oo caasimada federaalka dowladda tala ahaan wali hanjeedii lahaay caasimada intii anaga magaalada muqdisho oo ku kooban gobolka banaadir iyo degmooyinkiisii ama degmooyinka ha ahaadaan toban iyo lix ama toban iyo toddobo magaalada muqdisho ha ahaato hana loo daayo in ay ahaato caasimada soomaaliya sababtoo ah international airport ku yaala airportkii ugu weynaa degadii weyneybaa ku taalo taada kaleet waxaa degan muqdisho soomaaliya oo dhan aan la kala saaraynin wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed cabdiraxmaan ayaa kaaga mahad celiyey guddiga hawsha waday dhanka kalena ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan dadka ka soo qayb galay waxaa sharaf noo ah maanta inaan halkan kusoo dhaweyno guddigan qiimaha badan wafdigan qiimaha badan ka kooban wasaaradda arrimaha dastuurka federaalka baarlamaanka guddiga baarlamaanka arrimaha dastuurka ee xil saaran guddiga madaxa bannaan ee arrimaha dastuurka wafdigaas oo noogu yimid muqdisho si ay ufuurgalaan ama wax uga ogaadaan barnaamijkii bisha maarso ee sanadkan laba kun iyo labaatanka oo halkaan la keenay kaas oo ah waxwax kabeddelka dastuurka lagu sameeyey iyo aragtida reer koonfur galbeed ambaarsan aada ku biiri doontaan waxna ka ogaan doontaan waxaan filaa qaarkiin in hore intaan aada uga qayb gasheen kulamadii hore
wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya saalax axmed jaamac oo dhiggiisa madasha qayb ka ahaa ayaa kaga mahad celiyey siday ugu qayb qaateen dooda bulshada ku dhaqan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaan rabaa inaan idinkaga tagno kuniyad samaada inaanu afkaartiina iyo fikirkiinana run ahaantii ay ka muuqan doonaan dastuurka wixii wada xaajood u baahana dowladdiina idinla gelin waxaan rabaa marka muwaadin walba oo maamul goboleed ku nool inaanu oran war dastuurka xaguu maraya inaanu dowladda federaalka ka sugin waa inuu madax madaxweynihiisa iyo baarlamaankiisa u soo dhiibto afkaartiisa markaas baa wasiirku markuu xogtiina helay iyo afkaartiina wuxuu geenayaa baarlamaanka madaxweynihiina u tegaysaa madaxweynihiina wuxuu imanayaa madasha laga wada xaajoonaya arrimahan wuu odhanayaa south south west ama koonfur galbeed sidaa iyo sidaasay qabtaa arrintaasi u aragta xalka soomaaliya haddii taasi aanay dhicin dastuur dhammaanaya ma jiro dastuurka guug annagu aanu qorqoranayno oo say nala tahay aanu ku qorayno maaha waa dastuur wada ogol isu tanaasul wada xaajood iyo wax wadaag way marka inahaasaan kusoo koobaya waana iska shakiirsan doonaa waana idiin soo noqnoqon doonaa soo dhaweynta iyo gobonnimada iyo murgaha aad nagula fadgashay maxamed sheekh jito raadiyo markable magaalada baydhabo